wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlgoboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug kusoo gabagabaysay aqoon isweydaarsi muhiim ahaa oo diradda lagu saarayay doorka culummada ee nabadeynta iyo xoojinta iskaashiga bulshada aqoon isweydaarsigan oo socday muddo dhowr maalmood ah ayaa waxaa kasoo qayb galay culummo waxgarad iyo xubno ka socda bulshada rayidka waxaana si qoto dheer looga doodayay kaalinta ay culummadu ku leeyihiin xasilinta wacyigelinta bulshada iyo dhiirigelinta wada noolaanshaha sheekh cabdi cumar kheyrow iskuduwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gobolka galguduud ee galmudug ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay bulshada kula laabtaan waxyaabihii ay ka faa'iideen intii uu socdo aqoon isweydaarsigu waxaa la yidhaahdaa marka walaalayaal war sidii loo sheego arrin sidii loo tebiyo hadal sidii loo hadla way fududda laakiin sidii loo suurogeli karo ayaa culays badan marka maadaama culummadii ay yihiin intaanu wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaaftu ay juhdi badan ku bixiday dad macquul ah wasaaradda hay-adda u n b b ay maaragtay iyaduna ay aad iyo aad iyadu suuro gelidayba inay yani naga naga caawiso yani kulankan waxaan leeyahay idaa sakata ahlulxaqi fa ahlulbaadila yadunnuuna anahum cala alxaq dadka ahlu xaqahay markay aamusaan xaqa ka fariistaan dadka ahlu baadilka aha waxay isku arkaan inay iyagu xaqii ku taagan yihiin waxaa la rabaa marka walaalayaal arintaas iyada ah oo maantay aanu u kulannay in laga wada shaqeeyo deegaamadana la gaarsiiyo dhanka kale u qaabilsanaha hay-adda u n d p ee galmudug ayaa sheegay in loo baahan yahay in culummadu door muhiima ka qaadato xoojinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada dagaalkan qabiilka oo gobolladannada ku soo noqnoqday galmudug gobolkan gobol fiican weeye gobol nabada weeye ilaa matamaan ilaa gaalkacyaad baabuur ku socon kartaa ilaa wisil iyo xaradheeraad socon kartaa iyo iyo iyo ceeldheer shabaab ma joogo hadu intiisa badan gobolkan nabad waaye laakiin wax dagaaladan qabiilka ahoo jaahiliga ah oo soo noqnoqonayo walaalayaal waa inaan ka shaqaynaa casharada barnaamijkan xooggiisa wuxuu noqon doonaa culummada iyaga horseel ay ka yihiin in dalkan gobolkan si looga dhammayn lahaa dagaalka qabiilka oo waxaan iyo aarsiga iyo nin qabiil loo dila iyo waxaas inay dhammaadaan waayo waxyaabaha looga hortagi karin waxaa ka mid a in wacyigelin la sameeyo oo dadka loo tago oo la qabto muxuu ah dhibaatada ay leedahay culummada ay ka hadlaan qur-aanka iyo xadiisa waxay ka sheegeen galmudug ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee soomaaliya ee khilaafka soo kala dhexgala bulshada ay ku badan yihiin kuwaas oo deegaanada miyiga ka dhacaan xasarado u dhexeeya bulshada reer guuraaga ah